bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllah وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay xadiidka laban uqeyb ayuu uqeybiyey musanifka mutawaatir iyo aaxaad mutawaatirka cilmi daruuri oo yaqiini inuu faa'iideeyey ayuu tilmaamay aaxaadkuna cilmi mararka qaar haddii qaraa-in iyo wax ay dhinacyada ka gasho oo muxtafun bilqaraa-in marka uu yahay inuu faa'iideyn karo cilmi laakiin cilmiga uu faa'iideynayaa uu yahay cilmun nadariyun qaraa-intii buu ku jiray wuxuuna kasoo tilmaamay qaraa-inta hal shay oo ah xadiidku inuu kownuhu fi saxiixayn xadiidku in bukhaari iyo muslim labadu ay wariyeen islamarkaana uu ka mid yahay axaadiidta aan aan daara qudni iyo abu mascuud addimashqi iyo yacni saaxibu taqyiid ilmuhmal abu caliyin iljayaani iyo keyrkood axaadiidtii ay naqdiyeen ama ay yacni hadalka ka keeneen marka laga reebo isla markaana laga reebo kuwa madluulkoodu iskhilaafayo lana tarjiixi waayey wixii madluulkiisu iskhilaafsan lana tarjiixin waayey laba madluul oo iska soo horjeedo labaduba cilmi ayay faa'iideynayaan in la yidhaahdo waa adag tahay taas ayb marka waxau ku jira meelaha halkaasaan joognay marka wa minha almashhuuru wa minha almashhuuru qaraa-intii waxaa ka mida wa minha wa min alqaraa'ini qaraa-intii halkaas uma joogin wa minha wa min alqaraa'ini qaraa-intii waxaa ka mida almashhuuru mashhuurka ayaa ka mid ah idaa kaanat lahu hadday u sugnaatay duruqun duruq duruqda oo mutabaayinatun ay u ahaatay duruq kala duwan mutabaayina bimacnaa kala duwan saalimatan ayb saalimatun duruqda oo ka nabad gashay min dacfi ruwaati ruwaadda dacfigoodana ka nabad gashay walcilali iyo cilalka nabad gashay yacnii xadiidka mashhuurka ah maadaama uu duruq badan ku imaa jiray shuruudii mutawaatirka un laga waayey wax un ka mida laga waayey kahradaas iyo duruqdaa tirada badan haddii ay dacfi iyo cillo ka nabad gasho waa qariino labaad iyadana waa qariina wa miman saraxa dadkii caddeeyey waxaa ka mida biifaadatihi faa'iideyntiisa yacni biifaadati lmashhuuri mashhuurka faa'iideyntiisa alcilma cilmi uu faa'iideeyo annadariya nadar loo nisbeeyey waxaa ka mida alustaadu abuu mansuurin albaqdaadiyu abuu mansuur albaqdaadi ayaa ka mid ah afar boqol iyo lixdii buu dhintay walustaadu abuu bakri bni fuurak ayaa ka mid ah bayhaqi buu sheekh u ahaa wa kaana min almutakalimiin xadiid iyo isaga marka saa kuma ahayn maadaama iyaga waxyaabahan ay ka hadhadlaan usuul fiqigana calaaqo uu la leeyahay ayaa marka wuxuu u leeyahay marka isaga laftiisu marka aaxaadku inuu cilmi nadari faa'iide mashhuurku inuu cilmi nadari keeno xadiidka aaxaadka ah ee mashhuurka ah inuu cilmi nadari a keeno ayuu ku tegay wagayruhumaa iyo keyrkood wa minhaa wa min alqaraa'ini qaraa-intii waxaa ka mid ah almusalsalu xadiidka musalsalka bila'immati a'imo ku tasalsulay alxufaadi a'imadii alxufaadi ahaayeen xufaadda almutqiniina ee aad yacnii itqaanka iyo u lahaa ayb mutqin qofka xifdigiisu dhammaystiran yahay waa oo aad markaa wax u hubiyana marka xadiidku had ya ya waminha almusalsalu bila'immati alxufaad waxaan ahayn maa ku xigan ya ka hor waa akriyey wamiman saraxa biifaadatihi alcilma annadariya alustaadu abu mansuurin albaqdaadiyu walustaad abu bakr bnu furak wagayruhmaa maxaa ku yaal ka bacdi waminha almusalsalu nusqo kale haddaad wadato haddii waa waa kaasa waa noo sheegay hadaada wadaninna dhegahaaga fur iyo indhahaaga wa minhaa waxaa ka mida almusalsalu xadiidka ku tasalsulay bila'immati alxufaadi a'imo xufaad ah ku tasalsulay almutqiniina ee mutqiniin ah weliba itqaan u saaxiib ah xaysu meel laa yakuunu uusan ahaanaynin hariiban hariib uunan noqonaynin ayb xadiid musalsal ah laakiin shardi aan hariib ahayn hariib hore usoo ogaatay waa xadiidka hal raawi dabaqada ugu yaray ay hal raawi tahayo wax la wariyey raawiga aanu aanu jirin marka xadiidkani tasalsala bila'immati a'ima ayaa iska kala warinaysa musalsal bila'ima macnaheedu silsilada sanadkiisu waxay ku taxan tahay imaam imaam imaam imaam waayo nacam kaas marka haddii qaraabo laga waayo qaraabo marka laga waayo waa maxay imaam kasta oo xaafid ah waa lala wariyey marka imaamkan isagoo jalaalo iyo weynaan u saaxiib ahaa haddii uu helo cid la warisay xadiidka marka oo kale arrintaa iyadaa marka waa marka laysu geeyo qaraa-inay noqonayaan qariina axaadkii ku dhoweynayso in qofka caalimka ah ee axwaalu ruwaad iyo darajaadka ruwaadda qofka yaqaano run inuu xadiidkaa yahay waa jismina maalan xadiidka ou axmed wariyey imaam axmed imaam axmedna shaafici ka wariyey yani imaam axmedaa wariyey shaafici buu ka wariyey shaafici maalig buu ka wariyey maaligna wuxuu ka wariyey saalim oo min alfuqahaa'i sabca ka mid ahaa dabcan salimna maalan wuxuu ka wariyey naafic ee waxaan ujeedaa ibnu cumar xadiidkaa marka tasalsala bila'ima haddii imaam axmed lala wariyey qof kalea la wariyey maalan shaaficina raawi kalea la wariyey cabdullahi ibnu maslamata alqacnabi oo kale ayaa la wariyey maaligna waxaa la wariyey nin kalea la wariyey oo sufyaan ibnu cuyayna ama oo kalea la wariyey kasoo qaad ayb markaa maaligna markaa iyo sufyaanna zuhri bay ka wariyeen zuhri nin kalea la wariyey tusaale ahaan zuhriasna waa imaam ayb zuhrina markaa yacni ama yani waxaan ujeedaa wuuu ka waxay kasii wariyeen salim salimna ibnu cumar uu ka wariyey sidaasuu marka u tasalso mid kastaana waxaa la warinayo qof qof ama labo ayaa la warinayo xadiidka marka sidaa u socdo a'imadaas ay sanadkiisu ku wada jiraan oo midba midka kale ka warinayo nin walbaana uunan keligiis ahayn ee lala warinayo midkaa qariino waa iyadana kalxadiidi xadiidka aladii yarwiihi ou warinayo axmed bnu xambalin maalan wa yushaarikuhu fiihi ou la wadaagayo warintiisa hayruhu kayrkii can ishaaficiyi uu ka warinayo wa yushaarikuhu fiihi shaaficina ou la wadaagayo hayruhu kayrkii can malik bni anas iyagoo ka warinayaan fainahu yufiidu lcilma cilmi buu faa-iideynayaa cinda saamicihi qofkii maqlay cilmi buu u faa-iideynayaa cilmina hadda waa taqaanaa cilmi hadda macrifo lagama wado cilmi waxaa laga wadaa kii marka yacni aljasmu bisidqi lmukhbir ayb taas hadda loo jeedaa fainahu yufiidu lcilma buu faa-iideynayaa cinda saamicihi midka maqlay agtiisa bilistidlaali ayuuna ku faa-iideynayaa daliil raadin min jihati jalaalati ruwaatihi daliilkaa marka la helay ama la raadinayana wuxuu ka ahaaday min jihati jalaalati ruwaatihi xadiidka ruwaaddiisa weynaantooda xaggeeda ayb wa ana fiihim dhexdoodana waxaa ku sugan min asifaati sifaatka allaa'iqati ee yacni u habboon almuujibati ee waajibinaysay lilqabuuli aqbalitaan maa ayaa ku sugan yaquumu istaagaya maqaama alcadadi cadad booskiisa alkahiiri fara badan min gayrihim ah yacnii jalaalada a'imadan iyo sifada a'imadan ee sifaatulqabuul ee raggan a'imadaa ku jirto waxaa ku sugan iyaga marka sifaatkaas baa waxaa waxay istaagayaan booska kahrada rag kale oo aan ayagoo kale ku xifdi dhammayn badnaantooda waxaa kaa kaafinayo waxaa kaa kaafinaya raggan sifaadka oo u cunansiinayo oo qabuulka keenayo raggan laga helay ee xifdiga iyo dabdiga ah ayaa booskaa istaagaya kahradii booskeeda mar hadday marka iyagii booskaa taagnaadaan ood u geysid ama ku dartid ood ku darto ragga kale la wariyey waxay keenaysaa marka sidaa fainahu yufiidu lcilma cilmi buu faa-iideynayaa cinda saamicihi midkii maqlay agtiisa ayuu u faa-iideynayaa bilistidlaali buuna ugu faa-iideynayaa nadar iyo fiirfiirin min jihati jalaalati ruwaatihi ayuuna ugaga faa'iideynayaa ruwaaddiisa xadiidka ruwaaddiisa weynaantooda jihadeeda wa ana fiihim inuu ku dhexdooda uu yahay min asifaati sifaatkii allaa'iqati ee markaa yacni u cunansiinaysay almuujibati waajibinaysay lilqabuuli aqbalitaan maa ayaa dhexdooda uga sugan wax yaquumu istaagaya maqaama alcadadi cadad booskooda alkahiiri fara badan min gayrihimna ah yani meeshii saddex nin oo iska dhexdhexaada ay istaagi lahayd maalig waa waa waa ku filan yihiin kahradaa marka maalig waxaa ka caawinaysa isaga jalaalada iyo xifdiga iyo dabdiga uu dheeryahay walaa yatashakaku man lahu adnaa mumaarasatin bilcilmi walaa yatashakaku ma ku shakinayo man qof lahu ou u sugnaaday adnaa mumaarasatin mumaaraso midda ugu dhow bilcilmi cilmiga markaa uu u leeyahay yacni mumaaraseeyey wa akhbaari nnaasi iyo dadka akhbaartooda mumaaraseeyey wax yar oo mumaaraso ah qofkii iskale ku shakin maayo ana maalikan maalig maalan low shaafahahu haddii uu afka ula ugaga sheegi lahaa bikhabarin khabar annahu saadiqun fiihi ku shakin maayo inuu maalik run ku sheegayo warkaas fa ida ndaafa ilayhi hadduu ku darmo ilayhi ilaa maalikin waa maalik yacni haddii uu ku darmo man qof huwa isaguba fii tilka darajati darajadaas dhexdeeda ah maalik darajadiisoo kale ah maalan isdaada quwatan xoog buu ziyaadsanayaa wabacuda wuxuuna ka fogaanayaa camaa yukshaa calayhi waxa korkiisa looga cabsanayo oo min asahwi hilmaan ah ayb isagii baa waxaad kugu mihaalinaya nin cilmiga mumaaraso yar uleh buu ku yidhi ku shakin maayo cilmiga mumaaraso uleh akhbaarta dadka iyo axwaashoodana yaqaano ku shakin maayo ana maalikan maala imaamu maalik low shaafahahu biqabarin haddii imaam maalik ou hadal sheego afka uu kaaga sheego oo qofkaa maalan uu afka uga sheego annahu saadiqun fiihi ku shakin maayo inuu maalik run ku sheegayo warkaas ayb haddii marka intaa ay wehelisoy ugu daranto qof kaloo isaga darajadiisoo kale inuu la wariyey xadiidka ee markaas ixtimaalkii yaraa xataa meesha waa ka baxa oo sahwi ayb wahadihi lanwaacu anwaacdan alatii dakarnaaha aan sheegnay laa yaxsulu lcilmu cilmi ma xasilayo bisidqi lkhabari la ogaado lagu ogaado lagu jasmiyo khabarkaas la warinayo runnimadiisa ayb anwaacdan marka waxay u laabanaysaa dabcan kii bukhaari muslim ay wariyeen yacni kii mashhuurka ahaa kii musalsal bil a'imaha ahaa anwaacdan sidan oo kale ah laa yaxsulu lcilmu cilmi ma xasilayo bisidqi lkhabari yacni lagu ogaado la jasmiyo khabar runnimadiisa ayb minhaa akhbaaratan yacni xaggeeda laga jasmiyo u xasili maayo ilaa lilcaalimi unba u xasilayaan mid caalim ku aho yaqaano bilxadiidi xadiidka almutabaxiri ee aada marka u badsaday yani bad ku noqday fiihi xadiidka dhexdiisa aada u dhexgalay alcaarifi ee yaqaano biaxwaali ruwaati ruwaadda axwaashooda almuطalici ee weliba iilaacay oo mid idilaacay ah cala alcilali cilalka yacnii qofkii sifadan laho cilalka idilaaci karo arki karo axwaalu ruwaad yaqaano xadiidka aada u yaqaano qaraa-intan marka uu arko cilmi baa u xasilaya isaga kii aan marka intaas aan lahaynna cilmi u xasili maayo leanna maba yaqaanba waxaan waana masaladan horaan uga soo hadlayoo waxaan nidhi cilmun nadariyun macnihiisaaba wuxuu yahay ninkii nadar ahliye u leh oo wax fiirfiirin karo ama baxfi geli karo ayuu cilmi u faa'iideeyaa ee qeyrkiis uma faa'iideeyo haddana tilmaantii ahlu nadarka unbau halkan ku sheegayaa yacnii qof xadiidkii garanayo axwaalu ruwaad aada u yaqaano jarxiga iyo tacdiilka ruwaadda cilalka axaadiidta qof daalacanayo oo aada u yaqaano qofka sidaas oo kale ah cilmi iyo kalsooni buu ku qabayaa waana jasmin karayaa xadiidkaas sidaa ugu yimaado ee qaraa-intaas helo inuu yahay xadiid run ah oo nebigu sala allahu calayh waali wasalam xaggiisa ka yimid wax shakiyana aan uga jirin isaga agtiisa wa kownu gayrihi marka gayrkii ahaanshihiisa laa yaxsulu lahu inuunan u xasilaynin alcilmu cilmi bisidqi daalika kaagaa runnimadiisa uu jasmiyo aanu ugu xasilaynin sababtu maxay tahay liqusuurihi ka gaabintiisa cani lawsaafi ou ka gaabtay tilmaamihii almadkuurati la sheegay laa yanfii arrintaa ma anfinayso xusuulalcilmi cilmi helitaankiisa inuu yacni cilmi u xasilo lilmutabaxiri lmadkuuri ninkii mutabaxirkaa ee la sheegay hadda wallaahu aclamu yacnii ninkaa caamiga inuu isagu cilmi ka helaynin ma keenaysa ninkii caalimka ahaa inaanu cilmi ka helin asna ayb wa muxasilu lanwaaci anwaacda isku soo duubkooda iyo xaasilkooda kan xaasilka u noqonaya athalaatati ee saddexda ah alatii dakarnaaha aan sheegnay ana alawala kan hore yakhtasu bisaxiixayni bukhaariiyo muslim buu u gaar yahay wathani wathaaniya midka labaadna bimaa lahu duruqun mutacadidatun duruq fara badanee kala duwan mid kale waathaalidu kan saddexaadna bimaa rawaahu la'imatu waay waxay a'immadu wariyeen wayumkinu waxaa suuragala ijtimaacu athalaahati saddexdaba inay kulmaan fii xadiidin waaxidin hal xadiid ay ku kulmaan oo waxaa dhici karta maalan xadiidka inuu yahay musalsal bila'ima gariibna uunan ahayn duruqdiisu inay badan tahay oo mashhuur ou gaaray xaddu xaddulmashhuur saxiixeynka inuu ku sugan yahayna waa dhici karta halka xadiid ayb falaa yabcudu markaa ma fogaanayso xiina idin markaa alqadcu in bal la gooyo bisidqihi markaas oo kale haddii saddexdiiba xadiid laga wada helo markaa yacnii wax ma fogaanayso in la yidhaahdo waaba qaci xadiidkan nacam uma algharaabatu intaa marka wuxuu uga soo baxay wixii ku saabsanaa axaadku muxuu faa'iideeyaa hariibkii buu hadda marka gelaya oo ku laabanaya hariib waa soo tacriifiyey laba nooc bowna u qeybin doonaa labada noocna waxay tahay fardun mutlaq iyo fardun nisbiyun hariibku labadaas u kala baxaa fardun mutlaqun iyo fardun nisbiyun tasmiyadaasna waxay ku xihan tahay meesha qaraabadu ay gashay haddii qaraabadu ay gasho dhinaca saxaabiga dhinaca saxaabiga hadday gasho dhinaca saxaabiga marka waxaan ujeednaa isaga kama wadno ninkii ka warinayay saxaabigu hadduu hal noqdo hadday doonaan xadiidkan nebiga toban saxaabi ha ka wariso tobankooda hal nin bisaa ka wariyey bes hal arday ayaa xadiidkii kasoo xambaaray halkaa ardayna haddii la doono labaatan iyo soddon ha ka wariso marba haddii dhanka saxaabiga xadiidku uu ka noqdo agtiisa qariib oo qaraabadu hadday halkaas degto maxaan dhahaynaa fardun mutlaqun ayaa la leeyahay fardun mutlaq baa la dhahayaa waa kaa haddii aynan qaraabadu meeshaas gelin meeshaas haddaynan gelin maxaa laga wadaa meelo ka sokeeya ee qaraabadu ay gashay maalan saxaabi saxaabigu waa saddex dhowr taabiciina ka warisay taabiciintaas baa waxaa ka wariyay hal nin hadda qaraabadu meesha saxaabiga u dhow kuma jirto meel ka hooseysay ku jirtaa qaraabada noocaasna waxaa la yidhaha fardun nisbiyun fardi nisbi ah baa la dhahaya markaa wuxuu yidhi uma algharaabatu markaa intaa haddaad fahamto taas waa marka tasmiyada la sameynayo haddii laakiin ficilka la isticmaalayo ficilka marka la isticmaalayo tafarada bihi fulaan aqraba bihi fulaan aqraba iyo tafarada waa ficil soo maha marka ficilka la isticmaalayo waa labadaba waa loo ist waa tasaamuxaa ku jiro labadaba sida badan waa loo isticmaala oo haddii la yidhaha tafarada bihi fulaan waxaa dhici karta inuu yahay fardi mutlaqa fardi nisbina waa dhici karta ayib isagaana marka wuxuu ku dhihi doonaa marka ayib oo tafarudku iyo iyo sida loogu kala idlaaqo isimka iyo ficilkana wuu wuu kuu sheegi doonaa uma algharaabatu haraabadii imaa an takuuna imaa an tuujada in la helo fii asli sanadi sanadka asalkiisa in laga helo ay fi lmowdici meesha aladii meesha oo yaduuru lisnaadu isnaadka uu ku wareegayo caleyhi korkiisa wayarjicu ou u laabanayo isnaadku meeshuu ku wareegayo una laabanayo siduu u socdo meesha u danbaysu tegayo ayb multaqaa duruqihi waa duruqdiisa meeshay ku kulmayaan dadka walow tacadadad haba badataba adduruqu ilayhi duruqda lagu soo gaaraya haba badato wa huwa meeshaana arafuhu waa arafkiisa aladii fiihi saxaabiyu saxaabiga uu ku sugan yahay yani saxaabigu darafka inuu yahay multaqa uruq waxaa ku tusaayo waxaa laga yaabaa xadiidkan maalan kutubta sunanka oo kale nasaa-ig oo kale markaad soo qabato wuxuu keenayaa xadiid ibni cabaas oo kale u soo qabanay markaasu wuxuu keenayaa markaa duruq fara badan ayuu ka keenkeenayaa inta hoose oo nasaa-i meesha joogto waxaa laga yaabaa shuyuuq badan inuu ku wariyo ee meelaha dhexe inay dadku bataan laakiin sida loo socdo loo socdo halka la tegaayo oo multaqa duruq sida qaalibkan noqonaysa waa halkee waa meesha saxaabiga ibnu cabaas meeshiisa leanna xadiidkan ibnu cabaasa iskale si walboo loo soo maro isaga unbaa loo imaanaya isaga marka ninkii ka warinayay hadduu hal nin noqdo taas waay marka qisada uu kuu wado wa huwa darafuhu waa darafkiisa aladii fiihi saxaabiyu saxaabiga ou dhexdiisa yahay ayb ow laa uma alqaraabatu ima an takuna fi asli sanadi aslu sanadow intaan kuusoo fasiraya ow amase laa ow laa yakuunu ma ahaanayo xadiidku kadalika sidaa ma ahaanayo bian yakuuna waaba inuu ahaado atafarudu tafarudka iyo keli noqoshada fii anaa'ihi aslu sanad maahane fii anaa'ihi fii anaa'i sanadi sanadka dhexdiisa kaan yarwiyahu waaba inuu wariyo can isaxaabiyi saxaabiga uu ka wariyo akharu min waaxidin hal wax ka badan uma markaa dabadeed yatafaradu biriwaayatihi riwaayadiisa waxaa la gooni noqdo waxaa la gooni noqonaya can waaxidin mid oo minhum iyaga ka mid ah ayb shaqsun waaxidun baa kala gooni noqonaya intaa marka taabiciintaa badan ee saxaabiga ka warisay qof iyaga ka mid ah nin kala gooni noqonayaa bis middaa marka ahnaa'a sanadihi dhacda falawalu midda hore alfardu lmutlaqu waa fardi mutlaqaw kan hore marka kee waay alqaraabatu alatii takunu fi asli sanadi falawalu kan hore alfardu lmutlaqu weeyaan ka xadiidi nahyi iska reebidda layska reeba xadiidka kusoo aroorey can bayci اlwalaa'i wa can hibatihi tafarada bihi cabdullaahi bnu dinaar xadiidka cabdullaahi bnu dinaar baa la gooni noqday can ibni cumara meel walba ou xadiidkaas soo maro iyo jid walba uu soo tafo siduu u socdo cabdullaahi ibnu dinaar uu kusoo dhammaana cabdullaahi ibnu dinaar nin aan ahaynna ibnu cumar kama warinin tirmidigana waa kusoo marnay ragga tirmidiga dhegaysto xadiidka waa soo marnay kitaabulbuyuuc iyo meelahaasaan kusoo marnay ayb waana lagu ammaanaa weliba xadiidkan cabdullaahi ibnu dinaar waqad yatafaradu bihi raawin can dalika almutafaridi waqad yatafaradu waxaa la arkaa inuu kala gooni noqdo waqad yatafaradu inuu la gooni noqdo bihi biriwaayati hada alxadiidi xadiidkaa warintiisa ama bihada raawi raawigan raawigan keligiis wariyey raawin inuu kala gooni noqdaa la arkaa can dalika almutafaridi midkaagaas yacnii la goonida noqday ayb waqad yatafaradu inuu la gooni noqdaa la arkaa bihi biriwaayatihi xadiidkaa warintiisa raawin raawi hal raawi yow kala gooni noqonaana can dalika almutafaridi kaas horoo la goonida noqday waa cabdullaahi ibnu dinaar oo kale maalan tusaale ahaan laakiin xadiidka cabdullahi ibnu dinaar isaga sidaa ma aha waa iska tusaalaan ka wada ka xadiidi shucabi liimaan xadiidkiisa oo kale tafarada bihi abu saalix abuu saalix asamaana la gooni noqday can abi hurayratu kala gooni noqday watafarada bihi cabdullaahi bnu dinaar baa la gooni noqday can abi saalix haddana marka xadiidkan marka fiiri abu hurayra hal ninaa ka wariyey waa abu saalix waa fardi mutlaqa ninkaa keliya la goo abu hurayre kala goonida noqdayna hal ninaa kala sii gooni noqday waa dhacdaa inaysaa dhacda marka waqad yastamiru inuu socdaa inuu dureeraa la arkaa ama uu daa yacnii uu istimraaro atafarudu keli noqoshada fii jamiici ruwaatihi ruwaaddiisa dhammaantood dabaqo walba hal nin inuu noqdana waa suuragal ow akharihim ama badankood wa fii musnadi lbazaar musnadka bazaar wlmucjami alwsadi mucjamulawsadka dabaraani liabaraaniyi usugnaaday amhilatun baa ku sugan kahiiratun fara badan lidalika kaagaas musnad lbazaarku waa sidaas albaxru zakhar ala yidhaha albaxr azakhaar xadiidta marku keeno wuxuu tilmaamaya tafarada bihi fulaan can fulaan weliba tafarudka waa sheegaa isaga axaadiidta marka haraab haraabadu ku jirto ama hariibka ah labadan kitaaba ugu badan mucjamul awsadka dabaraani iyo musnadka bazaar cilmigaanna sidiisa ogaada waa iska isdilaaxaadkii muxadisiinta ad baranee unbis haddii aada isdilaaxaadkan intaad fahamto kutubtii xadiidka aada ka harto eber yaad warkooda fahmayda adaa yaad warkooda fahmaysaa haddaadan iyada iyaga markaa xadiidkii aadan baranin waa nin marka midida si fiican u soofaystay wax hilibana agtiisa uusan oolin dhallinyartana waa ku aragnay qaar badan oo musalaxa ilaa iyo alfiyatu suyuud iyo meelaha yay dhiganayaan khalaas bis waxaa laga yaabaa ninkaasi bukhaari inuunan dhammaynin xataa hal kitaabu kutubu sita inuunan dhammaynin yacni cilmigan marka macaantiisa iyo ahmiyadiisa qofka maba u dhadhamaysaba hadduunan kutubta xadiidka raacanin ayb buluuqulmaraamka kutubta ugu yar uu ku jiraa makuu dhadhami karo haddaadan raacanin ama aadan waxaan fahmaynin waayahay marka wuxuu yidhi labadaa kitaab amhila ku sugan marka ninkii ayagana ada axaadiidta bar baranayo kanaan aqoonin isaguna cilmigii ma dhadhansanayo laakiin de kaasu isaga kan wuxuu uga roon yahay xoogaa wacdi buu helaayo warkii rasuulka unbuu maqlayaa intaana marka kheyr badan baa ku jira iyo barako badan laakiin ninka kan bartay oo xadiidna aan dhagaysanin ee kan isagu marka waa iska aalo waaye wacdina maaha waxna ma wax kale maaha isilaax un baad ku fahmaysaa marka labadii in la ysku bartaa fiican wathani kan labaad alfardu nisbiyu waa fardiga nisbiga ah sumiya waxaa lagu magacaabay haaniga marka waa kii an takuuna algharaabatu fi ahnaa'i sanadi sumiya nisbiyan baa lagu magacaabay likowni tafarudi tafarudka ahaanshihiisa fiihi isaga dhexdiisa xasala inuu xasilay binisbati ilaa shaksin mucayanin qof mucayana marka loo eego wain kaana alxadiidu xadiidku haba ahaado fii nafsihi nafsadiisa mashhuuran mid mashhuura haba iska ahaado mararka qaar xadiidkii waxaa laleeyahy tafarada bihi maalikun xaqiiqaduna xadiidku hadda maahan gariib ma aha laakiin waxaa laga wadaa binisbati lithiqaati oo kale xadiidkan waa fardi leanna nin kaloo hiqaa maalig lama warinin wain kaana qof kaloo daciifa iyo inay la wariyeen waa fardi nisbi waxaa dhici karta in la ihaha tafarada bihi ahlu shaam xadiidkan waxaa la gooni noqday reer shaam binisbati lilbuldaan waa fardi xadiidkan laakiin xaqiiqadiisu ruwaad badanaa warinaysa mararka qaar wuxuu noqon karaa binisbati lishaksin mucayan oo masalan waxaa laleeyahy tafarada bihi sufyaanu can الzuhriyi xadiidkan sufyaan baa la gooni noqday zuhri kala gooni noqday bis yacnii ardadii zuhri sufyaana ka wariyey bis waay laakiin xadiidku gariib maahano isaga dad kale iyo way wariyeen laakiin can dariiqi zuhri ma ah walidaalika marka waxaa laga wadaa xadiidkan wuxuu qariib ku noqday marka loo eego zuhri waa qariib laakiin haddii nisbadan la yska daayo ma noqonayo qariib marka fardiga nisbiga anwaacdaasuu kale leeyahay wayaqilu waxaa yar ilaaqu lfardiyati fardi ilaaqitaankeeda caleyhi kan korkiisa lagu ilaaqo ayb halkaan ha joogo xoogaa maanta waa naas idadegsan marka beriyaan badi doonaa in sha allahu tacala